bulshada soomaaliyeed ayaa ah bulsho ay inta badan noloshoodu ku tiirsan tahay dhaqashada xoolaha nool iyo tacbashada beeraha taasoo il dhaqaale oo muhiim ah u ah dalka tacbashada dalagyada kala duwan ee beeraha ayay noloshoodu ku tiirsan tahay bulshada soomaaliyeed waxayna qayb weyn ka qaataan wax soo saarka dalka iyaga oo inta badan daboola baahiyaha bulshada ee ku aadan midhaha beerahaas oo si weyn loo manaafacadsado beeraleyda waddanka ayaa tan iyo burburkii dalka si iskood ah uga qayb qaadanaya wax soo saarka dalka mana jiro cid si dhab ah garab uga siisa ama uga taageerta tacabka beeraha haddaba qaar ka mid ah beeraleyda deegaanka buuli guduud ee gobolka jubbada hoose ayaan ka wareysanay doorku wax soo saarkoodu ka qaato horumarka dalka iyo sidoo kaleeto dalagyada ay beeraan iyo weliba haddii ay jiraan caqabada ay la kulmaan ku nool waxaabay dhammaantood horta dad beeraa leeyahay waad ujeedaan markay tabcahaayaan habeenii maalin mid inay kumudana dalag roobaad ha noqdo mid matooraad ha noqdo mid kaloo dhaaya ha noqdaan meelay biyo ka baxeen aad iyo aad bay ugu wanaagsan yihiin wax soo saarka reer buuliguduud dhallinyarada aad iyo aad beer ayaan leeyahay waa kama ujeedaan waxa ka baxay dalaga gundar kabsarta yaanyada ansalaadada dhulkaan taaganahay ayaan leeyahay aniga u dhalatay muddo aanan dhaweyn dadkii aniga i dhale ayaa nagu soo koriyey waan waan ka dhaxalnay inaan anaga ila gundana tabcan anaga aan ku jirno annagana alxamdulilah ilaahay wuxuu naga fujiyay in annagana aan dhulka wax ka soo saarna kheyraad maadaama uu yahay dhulkaayna hooyo waa u fiican yahay waxbaa nooga baxa waxna noogama baxa marna ilahay kuma darada garab baan u waaynaa marna ilahay kuma darada garab baana lagu siiyaa waxaa noola keenaa abuur sida ilahay kuma daraya ambooyinka waxyaala yaryar ilahay kuma daran macluumadu ayaga aan ku kaalmaysan marna waaban gefnaabo meeladan taagan maasha allah ilaa maanta nagu fiicannahay oo ka shaqaysto xagga xagga beeraleyda ah oo ka xamaasho oo noloshiisa kasoo dhacsado maadaama oo hadda hadda oo xaquuqul beeraha hadda annaga oo aan ka tabcano noloshaana annaga aan ka soo saarno oo qaybta dhallinyarada ah inaan waxaan rabnaa garab nalagu siiyo saas ay sii tahay wixii noogu yeelay biyi baa naga gooyey waxaan rabnaa in nala taakuleeyo maqasha allah aad iyo aad waan ka soo saaranaa laakiinse waxaa noogu tabardari baana hayso qarash ma haysano waa dad iska laciif ah laakiinse xooggii waan haynaa laakiinse qarash ma hayso